bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada qodobada warka caawa kuwada ugu dar kulan waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland ee jubbaland oo si dira loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo kormeer shaqo ku tegay garoonka diyaaradaha aadan cadde si uu u qiimeeyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo kormeer shaqo ku tegay garoonka diyaaradaha aadan cabdulle si uu u qiimeeyo heerka adeegyada loo fidinayo bulshada madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdikaari qorqoor oo magaalada nairobi kulan kula qaatay deeqbixiyaasha iyo saaxiibada caalamiga ee taageera soomaaliya kulan loogu hadlayay wadashaqeynta booliska shacabka oo lagu qabtay muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka banaadir oo ka qaybgalay warka caalamkana waxaad ku dheegeysan doontaan qaramada midoobe oo bayaano kasoo saarta dhibaatada ka taagan gobolka tikre
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dar koran markan aad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta si rasmaa ugu soo degay garoonka diyaaradaha aadan cabdulle aadacadde ee magaalada muqdisho isaga oo wata ciidan ilaalo ah iyo hub culus oo xili amniga guud ee caasimada si weyn loo adkeeyey madaxweynaha waxaa garoonka kusoo dhaweeyey xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya mas-uuliyiin saakiile amni kuwaas oo muujiyay dhaweyn rasmi ah iyo diyaargarow amni oo hersare ah socdaalka axmed madoobe ee muqdisho ayaa la xiriiray ka qaybgalka shirka golaha mustaqbalka soomaaliyeed kaasi oo la filayo inuu maalmaha soo socdo si rasmi ah ugu furo magaalada muqdisho islamarkaana ay ka qayb galaan madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada shirkan ayaa lagu wadaa in diiradda lagu saaro arrima xasaasi ah oo la xiriira mustaqbalka siyaasadeed ee dalka dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya xili ay socdaan diyaargarow ballaaran oo la xiriira shir siyaasadeed oo muhiim ah madaxweynaha puntland iyo wafdigiisa ayaa garoonka diyaaradaha aadan cadde waxaa kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin hore xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo xubn iyo xubno ka socda qeybaha kala duwan ee bulshada ujeedka safarka siciid cabdilaahi deni ee muqdisho ayaa la xiriira ka qaybgal shir weyn oo lagu wado ballansan yahay inuu ka dhaco caasimada kaasi oo ay isugu imaanayeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud golaha mustaqbalka soomaaliyeed madaxda dowlad goboleedyada gaar ahaan jubbaland iyo puntland iyo sidoo kale siyaasiyiinta ku midaysan madasha mucaaradka shirkan ayaa lagu wadaa in lagu gurfeeyo arrimo xasaasi ah oo khuseeya mustaqbalka siyaasadeed ee dalka khilaafaadka jira hanaanka dowlad dhiska dastuurka doorashooyinka iyo amniga guud ee dalka iyadoo la filay in dood adag iyo afgarad siyaasadeed ay kasoo baxaan maanta ka madaxweynaha puntland siciid cabdillah deni ayaa imaanaya kadib markii daqiiqada ka hor magaalada muqdisho uu soo gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kaasoo isna ka mid noqon doona hogaamiyaasha ka qeybgalaya shirkaasi ra-isul wasaare xamse cabdibare ayaa kormeer shaqo ku tagay garoonka diyaaradaha aadan cadde si uu qiimeyn ugu sameeyo heerka adeegyada loo fidinayo bulshada axmed cali ayaa muqdisho kasoo diray halkan waa qaybta sugitaanka dadweynuhu ay ku sugaan duulimaadka marka ay ka safrayaan garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho halkan kama safri karo qof awoodan kaarka caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka dalka ilaa uu bixiyo lacagta looga baahan yahay hase yeeshee ra-isul wasaaraha dalka mudane xamdi cabdi barre oo ay soo gaartay cabashada dadweynaha ayaa maanta soo gaaray garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho oo uu halkan kula hadlay dadkii cabashada qabay isagoo amar ku bixiyey ra-isul wasaaruhu dadka in lacagahooda dib loogu celiyo islamarkaana kaarka wasaaradda caafimaadka laga bilaabo xilligan aan qofna lacag markaasi uusan ku qaadinayn markay halkan imaadaan dawladdu kan ayadaa dhiibaysa lacagna kuma qaadayso qofku wuxuu la imaanayaa taxliilkii uu ka soo qaatay shahaadadu ka soo qaatay isbitaalka lagu soo baaray kaasaa la samaynaya bes haddaba iyadoo la fulinayo amarka ra-iisul wasaaraha waxaa dib lacagooda loogu celiyey muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka safrayay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee iyagoo cabashada ka hor muujiyey ra-iisul wasaaraha iyagoo ku faraxsan in lacagahoodii loo soo celiyey iyo amarka ra-iisul wasaaruhu bixiyey ayaanu la hadalnay qaar ka mid a waa naloo shaqeey lacagteena waa naloo soo celiyey far allaha ka dhigo dawladdeena noo shaqeysaa noo lacagta waxaa noogala qaaday caafimaad ahaana noogala qaaday dhiigna lagama qaadin waxba nagalama qaadin keena lacagta soddon dollar bixiya askariga halkaas u taagnaay qofkii oon buuga xunkaa wadanin waa soo celinaya ونحن كان دريمنا عدالة كان دريمنا
lacagaan laga qaada waxay ahaan soddon soddon dollar oo yacni caafimaad caafimaad aanan la maraynin aanan la isbaaraynin dhiig aanan la iska qaadaynin keliyan lagu leeyahay haatan warqadda caafimaadka haatan lagu leeyahay istabax lagu leeyahay marka marka waa kaas idinkan aad aa umahadsantihiin ducayna waa haysanaa waa markii saddexaad ee ra-iisul wasaaraha dalka mudane xamse cabdi barri oo uu garoonka diyaaradaha adancadde u yimaado cabashada dadweynaha ka timid darteed horey ra-iisul wasaaruhu cabashooyinkii uu halkan ugu yimid amaro uu ka soo saaray ayaa si habsami leh loo fuliyey arrintan ayaa si ah mid ku cusub maanta waxaana ra-iisul wasaaruhu tallaabadan ugu qaaday iyadoo laga duulayo la dagaalanka musuq maasuqa iyo waxisdabamarinta adeega dadweynaha madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaari qorqore ayaa magaalada nairobi kulan kula qaatay deeqbixiyaasha iyo saaxiibada caalamka ee taageera dalka soomaaliya maxamed tulman ayaa muqdisho kasoo diray madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa magaalada nairobi ee xarunta waddanka kenya kulan heerkiisu sarreeya kula qaatay deeqbixiyaasha iyo beesha caalamka si loo xoojiyo iskaashiga istaraatiijiga ah kulankan oo ah mid heerkiisu aada u sarreeya ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socotay guddiga deeqbixiyaasha soomaaliya midooda yurub safaaradaha norweyd iyo swiden faransa switzerland finland u k netherland iyo weliba maraykanka sidoo kale waxaa ka soo qaybgalay bangiga adduunka bangiga horumarinta afrika iyo weliba hay-adaha qaramada midoobe ee soomaaliya shirka ayaa waxaa madaxweynaha galmudug sidoo kale ku weelanayay xubno ka socday wasaaradaha galmudug sida wasaaradaha arrimaha gudaha qorshaynta caafimaadka iyo weliba gargaarka iyo sidoo kale xubno ka socday dowlad goboleedka galmudug ee soomaaliya shirka ayaa intuu socday waxaa si weyn looga hadlaya ama lagu soo bandhigay qorshaha horumarinta ee shanta sane ee galmudug iyo weliba sida ay abaaruhu u saameeyeen deegaanada galmudug ee bartamaha soomaaliya iyo weliba qorshayaal kale oo muhiim u ah dowlad goboleedka galmuduga ujeeddooyinka kale ee kulanka looga hadlaya ayaa waxaa ka mid ah isxog waraysi iyo faham wadaag ku saabsan xaaladda horumarineed iyo weliba tan bini'aadantinimo ee ka jirta deegaanada galmuduga sidoo kale shirkan ayaa waxawaa shir muhiima oo heerkiisu aada u sarreeyo ka oo looga hadlaya sidii markaasi xiriirka beesha caalamka iyo galmudug kor loogu qaadi lahaa wasiirka wasaaradda qorsheynta ee galmudug mudane cabdiraxmaan axmed xayle ayaa wuxuu faahfaahin ka baxshay shirka uu magaalada caasimadda ee nairobi uu kula qaatay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qooqoor deeqbixiyaasha iyo weliba xubnaha beesha caalamka ka oo looga hadlayay danaha galmuduga maanta ay taariikhdu tahay tobanka bisha februari labada kun labaatan iyo lixda waxaa ka dhacay nairobi kulan heerkiisu sarreeyo oo ay nagala soo qayb galeen soomaaliya donor groupiska oo ay ku jiraan safaaradaha world bangiga african development bangiga iyo u n agensiska shirkaas uu hogaaminayay ama uu jeergaraynayay madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdikaari qorqoor oo ujeeddadeedu ay ahayd inaan isugu keenno dhammaan deeqbixiyayaasha caalamka ee soomaaliya ka taageera dhanka horumarka iyo arrimaha soomaaliya laga taageero oo ay ku jirto xaaladda abaaraha dalka yaa maanta wuxuu ka dhacay nairobi kulankaas oo ahaa kulan runtii midho dhal ah oo ay isugu yimaadeen dhammaan casuumay dadkii la casuumay oo ay ku jiraan safaaradaha kala duwan ee caalamka especially kuwa soomaaliya aadka uga taageera dhanka arrimaha bulshada dhanka humanitarianka dhanka horumarinta iyo meelaha kala duwan ee soomaaliya runtii laga taageero shirkan ujeeddadiisu waxay ahayd saddex qodob qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa inaan ku soo bandhigno qorshaha horumarinta galmudug ee shanta sane ah oo ah sidaasi lamida xaaladda dhaqan abaareed ee ka jirta dalka gaar ahaan galmudug oo ay ku jirto meelaha runtii ugu culculus oo dhibaatooyinka inta badan ay ka jiraan inaan bandhigno oo caalamka aan u sheegno dhibaatooyinka runtii halkaa ka jira midda saddexaad oo ahayd in xiriirka la xoojiyo kala dhexeeya galmudug iyo dowladaha taageera ee soomaaliya s aan isugu keennay intaasoo safaaradood iyo intaasoo hay-adood runtii shirkaanna wuxuu ahaa shir midho dhal ah oo aan ka rajaynayno insha allahu tacaala mustaqbalka mid galmudug horumar iyo xasilooni iyo iyo iyo isku tashi u horseeda aad iyo aad aan umahadsantihiin kulan lagu hadlayay wada shaqaynta booliiska iyo shacabka oo lagu qabtay muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka banaadir oo ka qayb galay abshir cabdulaahi ayaa muqdisho kasoo diray taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo muqdisho ku qabtay kulan u dhexeeyey bulshada la shaqeeya booliiska hoggaanka cusub ee arrimaha bulshada booliiska taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka iyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed kulankan ayaa ahaa mid isxogwaraysi kaas oo ay isku xogwaraysanayeen shacabka sida amniga ay ugu wada shaqeeyaan iyaga iyo booliiska xiriirka qotada dheer ee ka dhexeeya booliiska iyo bulshada iyo dadaaladooda ku aadan horumarinta dalka ugu horeyn kulankan ayaa waxaa ka hadlay taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir mahdi cumar muumin shaqo fiicanaa soo qabateen intaan hadda ka horna saddex jeer horena waa kulannay shaqo fiicanaa soo qabateen laakiin shaqadiina waxaa ka dhiman hal shay oo ah booliiska hadday wax khaldaana ma sheegtiin tuugaa jira waa soo sheegaysiin kaasaa waxa dhacay waa soo- laakiin booliiska waxay khaldaan soo sheegaysaa ligiyaa joogtaan noo soo dira soo gaarsiiya waxay khaldaan iyo dadkay dhibaan iyo dhibka geystaan iyo ciidamadoo dhan ba xataa dhibkiina la inama dirin keliya inaa khawaarijta soo sheegtaan keliya waa khawaarijta waa koo waa laba waa saddex waa afar tuugga waa shan maanduuriyaha waa lix ciidamada waxay dhibaayaan anaga taliyaha xafiisyaha lagu jiraa laakiin ciidamada laftigooda waxay dhibaayaan iyo dadka dhibka u geysanayaan in la ogaado oo la saxo asal ah taasaa iyada laftirkeena shaqadiina ay ka mid tahay bal ku darsada macnaheeda maahan in wax la dhibaa inaan anaga soo dirnay macnaheeda maahan inay dowladnimada tahay in la- dowladnimada waa service dadka in la gaarsiiyo oo shacabka loo gargaaro oo waxa dhib waxa dhibka ku ah laga qabto
gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa tilmaamay in bulshada si wanaagsan ay ula shaqeeyaan booliiska nabadda caasimaddana si guud loogu wada shaqeeyey
waa laga yaabaa dad hadda cusub inay ku jiraan laakiin dadka inta badan wuxuu soo bilowday shaqadan in la soo qabtay muddo dheer teeramkii hore oo mungaal ayuu soo bilowday horta waxaad ogaatiin mar kasta waxaad ku xidhan tihiin inaad xuquuq heshiin in shaqadiinna la arko in aada soo muuqatiin oo ka soo muuqatiin goobaha maaragta madaxda ay isugu imaanayso hadba taliyaha idin xukuma iyo qofka idin xukuma iyo dadka ah hoos yimaadeen horta sida ay fagaaraha idiin keenaan sida xuquuqdiinna ay uga hadlaan sida ay u soo bandhigaan eh, baahidiinna ay u soo bandhigaan dad kasto ama tiim kasta oo meel ka shaqeeya dadka markaas xukuma ayaa mar kasta ka hadla xuquuqda ay leeyihiin shaqadiinna laysuma haysto haddeer waa macalin mahdi waa kii ka hadlaayay muddo dheeraa soo shaqaynayseen laakiin taliyow kusimihii taliyahana waa joogaa taliyihii qaybta waa joogaa dadka xuquuqay u baahan yihiin inay mishaar qaataan ayaa lagama maarmaan taliyihii booliiskana hadda waa naga maqan yahay guddoomiyihii gobolkana waa naga maqan yahay laakiin raggii kale oo ayaga ka hooseeyo shaqada waday haddana shaqadii wada ayaa meeshaan jooga insha allahu tacaala hawshaas iyadaa waa laga fariisan doonaa adinka waxaad tihiin nabad sugidda soomaadna maqan nabad sugiddii booliiska keenadi waxaa u dhexaysay bulshada iyo booliiska u dhexaysay ugu dambeyn taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa goobta ka hadlay isagoo tilmaamay in xaaladihii kala duwanaa ee dalka uu soo maray in shacabka ay ku soo shaqeeyeen waxa uu ammaanay shacabkii xilliyadii adkaa soo shaqeeyey isagoo tilmaamay in ilaa ay xilligan ay yihiin kuwa u taagan in ay ka shaqeeyaan nabadda dalka iyo sidoo kale in ay wada shaqeeyaan iyaga iyo booliiska waxaad raadinayseen oo ugu badnayso amniga ma ahayn ayadoo dadku baqahayo oo bannaanka la soo istaagi karin oo eh, khawaariijta la diriraysay amniga iyo dadka rabaa wanaagga la diriraya ayagoo dadka raadsanahayaan baa adigu bannaanka usoo istaagteen naftinaa biimayseen laakiin waa ku guulaysateen maanta meel fiican baa joogtaan wax kastoo aa heshaan wax kastoo aa qaadan lahaydeen maanta waxaan kaga fiican meeshaad joogtaan baan kaga fiican waxa kalena waa imaanayaan haddii ilaahay idmo ku farxa garabkiinaan nahay waana ayna garab taagana waana la raadinayna waxaan ka maqan insha allah Een, qofka si kastuu u didaalo si kastuu uu wax u raadiyo waxaa ka horeysa qofka inuu daacad yahay qof qalbi furan oo waxa uu ka shaqaynayo uu aaminsan yahay inay wax fiican oo asaga naftiisa uu ooga shaqaynayo oo kaleeto inay tahay oo uu aaminsan yahay inuusan qof ku shaqaynayn asagu naftiisa u shaqaysanayay taasoo kalea ku shaqaynayseen naftinaa u shaqaynayseen dalkiinaa u shaqaynayseen dalkiinaa u shaqaynayseen qof aa marti oga ahaydeen lama arko xaq baana u leedihiin inaad mas-uuliyaddaas adag qaadataan annaguna waa ku faraxsannahay kaberisahaan iyo ka gobol ahaanba sidaa noola shaqaysaan aad baan kaga mahad celinaynaa haylaha qaybta guud ibliiska baa sheegay sidaa ibliiska oola shaqaysaan iyo sida aada ugu xiran tihiin iyo sida aada kuwa amniga dhibaataynahaya aada oola dagaalanteen iyo kuwa anshax xumada ka shaqaynahaya oo ka daran kuwa amni xumada ka shaqaynahaya oo bulshada ku faafinaya waxa xun oo waxyaalaha aan loo baahnayn diinta islaamka aysu ogoleen ka shaqaynahaya kuwaas sidaad oola dirirteen arrimaha muhiimka arrintaas waa waana arrinta loo baahan yahay sidoo kaleeto guddoomiye ku-xigeenka gobolka baa isagana ka sheekeeyey marka arrintaas ay kasoo wada hadleen yaa dhammaanteen na wada anfacaysa war badan halkaan kama furna intii ay mas-uuliyadda tidhaahdeen baa noo baan annaga dhan wada maraynaa haddii ilaahay iyo barashadiina barasho wanaagsan waa ku faraxsannahay hadda kabacdi haddii ilaahay idmo degmooyinka ku qabsan doonaa shirarkan dadka kaleeto in ka maqanna waa kasoo qaybgeli doonaan
halkaad naga dhegeysaneysaan waa radio jer markana warka caalamka guddiga xuquuq aadanaha ee qaramada midoobey ayaa sheegay in iskurdayga lagu xalinayo khilaaf xoog u noqon doono mid khatar badan islamarkaana aynan horseedi doonin xal kadib dhibaatadii ka dhacday gobolka tigre komishinka sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey lafwalka turkiya ayaa ku baaqay in dhammaan dhinacyada ay ka fogaadaan kordhinta xiisada dhowaan ka dhacday dagaalada u dhexeeya dowladda federaalk iyo ciidamada gobolka tigre walka turkiya ayaa talaadadii ku sheegay bayaan in dagaaladaasi ay halisgelinayaan xaaladda xuquuqda aadanaha iyo xaaladda bini-aadinimo ee horey u liidatay ee waqooyiga etoobiya komishinka wuxuu yidhi xaaladda aad bay isku bedeshay waxaana ka cabsanayaa inay cirka isku sii shareerto ayuu hadalkiisa raaciyey turk wuxuu intaasi ku daray khilaafka ka socda gobolka wuxuu sii xumeyn doonaa xaaladda adag ee xuquuq aadanaha iyo bini-aadanimada ee halkaasi ka jirta sidoo kale wuxuu ku booriyey labada dhinac inay dagaalka ay ku xaliyaan nabad iyo xasilooni dhegeystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaara waa nag intaa ciddo warkaysa eegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aanu facebook ku leenahay reedow george taas iyo nabadgelyo